dagaalkaas ha la joojiyo ilaahay aan kelmadeenna ugu dhowaanaynaa waxaan qabnaa intaa uu guddoomiyuhu yidhi waxaan kaliyoo ku darayaa dadka facebookyada ku hadlaya oo sharta faafinayow ilaahay ka cabsada facebook dad war loogu diro xumaan loogu diro qofna ma dilo qofna ma nooleeyo laakiin warkaa xun qofka laga duubayow malaa'igtuna way kaa qoraysaa ilaahayna waa kuu jeedaa soomaaliya maantay waxay u baahan taha nabad waxay u baahan taha dowladnimo waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo dowladdana mas-uuliyadda saarane dalka iyo dadka ayadaa xakunta odayaasha dhaqanka ee gobollada lagu dagaalamaya ayadaa xakunta siyaasiyiinta ayadaa xakunta maamul goboleedu iyaday hoos yimaadaan xildhibaanadii soomaaliyeed meesheeday ku dhan yihiin wasiiradii soomaaliyeed meesheeday ku dhan yihiin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda xasan cali khayre waxaan u soo jeedinaynaa maadaama aad tahay madaxii xukuumadda qalinkana hadda adiga ahaydo warkaaga ummaddu waa maqlaydaa wasiiradaada waa la maqlayaa taladaada waa la maqlayaa madaxweynaha waa la maqlayaa dabkaas ha lagu ha lagu shuba biyo dabkaa ha lagu shuba biyo